sanad guro wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan sanad gurada shanaad ee radio snai barnaamijkan gaarka ah waxaa idala socodsiin doona anigoo ah abdaxsiis xasan macalin qeybta farsamadana waa injineer saki idaacadda isnaay ayaa u dabaaldegaysa sanad gurada shanaad kadib markii la aasaasay shan iyo tobankii bishii mey labada kun iyo labaatankii iyadoo noqotay warbaahintii ugu horeysay ee ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo baniaadanimada ee laga hirgeliyo magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle waxaa barnaamijka asbuucan igala qeybgeli doona mid ka mid a aqoon-yahanada magaalada jowhar gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka shabeellada dhexe wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo dib u dhiska dowlad goboleedka hirshabeelle dhammaantiina kusoo dhowaada barnaamijkan gaarka ah oo aan diiradda ku saari doono sanada gurada shanaad ee radio bisnai iyo waxqabadkii balaarnaa ee shantii sano ee jirtay raadiyaha marka hore waxa aan soo dhaway doonaa cabdiraxmaan ibraahim oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada jowhar islamarkaana muddadii ay jirtay shanta sano ee raadiyaha ee sunai ka qeyba qaadanayay wacyigelinta iyo wareysada kala duwan ee ka bixi jiray raadiyaha snai waa mahadsan tahay cabdixasiis waan ku dhawahay raadiyaha snai magacaygu waa cabdiraxmaan ibraahim xasan anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca aqoon-yahanada gobolka shabeelada dhexe waxaan jeclahay inaan si niyad sami iyo xushmad leyda kugu soo gudbiyo hambalyo qoto dheer oo ku aadan sanad guuradiina shanaad ee kasoo wareegatay aasaaska idaacadda snai shan iyo tobanka mey labada kun iyo labaatan warbaahin si dhab ah uga dhex muuqatay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan gobolada bartamaha iyo koonfurta dalka shan sano oo dadaal dulqaad iyo daacadnimo ah idaacadda snai waxay u istaagtay inay bulshada u horseedo isbedel wax ku ool ah iyadoo adeegsanaysa awoodda warbaahinta si ay u gaarsiiso fariimo waxtar leh oo ku saabsan nolosha maalinlaha ah bogaadinayaa afar ka mid ah tiirarka muhiimka ah ee aad ku shaqayseen shantii sano ee lasoo dhaafay dhinaca caafimaadka idaacadda snai waxay door muhiim ah ka qaadatay wacyigelinta caafimaadka iyadoo si joogto ah hawada u marinaysay barnaamijyo caafimaad oo bulshada u iftiimiyey sida hababka nadaafadda shakhsiga iyo deegaanka ka hortaga cudurada faafa sida shuban biyoodka jadeecada iyo cudurkii weynaa ee adduunka soo maray ee covid nineteen coronavirus dhiirigelinta talaalka caruurta iyo ilaalinta hooyada uurka leh la talin caafimaad oo ay bixiyeen xirfadlayaan aqoonsara leh barnaamijyadaasi waxay badbaadiyeen nolosh nolol badan oo ay horey u saameeyeen cuduro laga hortegi karay labo kor u qaadidda waxbarashada idaacaddu waxay si firfircoon ugu shaqaysay kobcinta aqoonta iyo diyaargarowga jiilka cusub waxaana lagu soo bandhigay barnaamijyo loogu talagalay koriinka xirfadaha dhalinyarada dooda iyo wareysiyo la xiriira tayeynta waxbarashada talooyin iyo dhiirigelin ku wajahan waalidiinta iyo macalimiinta xayeysiinta fursadaha waxbarasho iyo tababarada xirfadeed tani waxay caddeyn u tahay in idaacadda isnaay tahay saaxiib dhab ah oo garab taagan horumarka waxbarashada saddex nabadda iyo isdhexgalka bulshada mid ka mid ah adeegyada ugu qiimaha badan ee aad bixiseen waa kor u qaadista nabadda is-ixtiraamka iyo wada noolaanshaha warbaahintu waa hubka nabadda marka si mas-uuliyad leh loo adeegsado taas ayaa taas ayaad idinku suurtageliseen haddii aad tihiin raadiyaasna barnaamijyada nabadda isdhexgalka bulshada qabatan waxaa ka mid ah barnaamijyo lagu dhexdhexaadinayo bulshada kala aragtida duwan fariimo nabadeed oo ka turjumaya dhaqanka soomaaliyeed doodo nabadeed oo dhexmaray culimada odayaasha iyo dhalinyarada kordhinta ka qaybgalka haweenka iyo dadka la hebsoco idaacadda snai waxay u adeegtay sidii buundo isku xirta bulshada soomaaliyeed oo kale qodobka afraad arrimaha bani-aadantinimada waxaa xusid mudan kaalinta aad ka qaadateen in cod loo noqdo dadka aan codka lahayn dadka barakacayaasha ah naafada danyarta iyo kuwa saboolka ah idaacaddu waxay u adeegtay kow faafinta fariimaha gurmadka degdega ah labo kicinta dareenka bulshada iyo hay-adaha samafalka af saddex bixinta xogaha muhiimka ah ee la xiriira gargaarka iyo adeegyada bulshada afar dhisidda kalsoonida bulshada ee hay-adaha samafalka iyo laamaha dowladda waxay muujinaysaa sida idaacadda isnaay ay u tahay qayb ka mid ah badbaadada bulshada oo runtii aan aad iyo aad ugu bogaadinayno kaalinta aad iyo aad u weyn ee ay ka qaadatay qodobadii aan kasoo hadlay ay u weyn tahay nabadda isdhexgalka bulshada iyo arrimaha bani aadamnimada gabagabadii iyo guntii iyo gunaanadkii waxaa idin leeyahay hambaliyo iyo bogaadin sare shanta sano ee aad shaqaynayseen ma ahayn kuwa sahlan balse waxaad muujiseen karti adkaysi iyo u heelanaan adeega bulshada ah waxaa idin rajaynayaa horumar joogto ah ballaarin adeeg iyo in sannadaha soo socda aad noqotaan il wargelin waxbarasho iyo wacyi- iyo wacyigelin oo ballaaran oo ka ballaaran shantii sano ee lasoo dhaafay sanad guuro farxad leh ha noolaato idaacadda snaay waa mahadsan yahay cabdiraxmaan guddoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka shabeellada dhexe cabdiraxmaan xuseen wadani ayaan wax badan ka weydiinay doorkii warbaahinta isnaay muddadii ay jirtay shanta sano ay ugu soo qayb qaadatay horumarinta iyo tabinta arrimaha la xiriira bani-aadamnimada bulshada iyo wacyigelinta joogtada ah ee dadka deegaanka
Een, aad aa umahadsan tahay cabdicasiis een, hambalyo hambalyo hambalyo sanad guurada shanaad ee radio een, snai oo maanta uu dabaaldegaya een, sanad guuradiisa een, shanaad Een, waxaan hambalyo u dirayaa een, dhammaan shaqaalaha radio een, snai Een, iyo maamulkeeda oo run ahantii een, shaqo hufan een, ka qabtay een, gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan magaalada jowhar islamarkaana gaarsiiya een, warar huban barnaamijyo huban islamarkaana bulshadu si aad ah ay ugu baahnaayeen in laga qabtiro Een, runaantii waxyaabaha sida gaarka ah, een, idaacadan aan ugu hambalyeynayo islamarkaana aan ka dhageysto waxaa qeyb ka ah een, sheekooyinka la xiriira arrimaha een, bini-aadanimada iyagoona fokus ka fa- saara een, waxyaabaha sida gaarka ah u taabanaya een, bulshada nugul ee u baahan in la gargaaro een, iyagoona sidoo kale soo bandhiga waxyaabaha qarsoon ee dadka een, liita ee u baahan in sidoo kale een, wax laga qabto marka een, waa idaacad een, run ahantii waxyaabaha maanta dalka ka jira ee isheesaysiga siyaasadeed ee ka jira dalka aan u dhoondaloolin islamarkaana muhiimad aan siinin sababtoo ah een, arrimaha tabinta een, siyaasadda kuleytaba waktigan aniga sida aan aaminsanahay bulshadu een, waxay kaga baahi badan yihiin in loo adeego een, lagana xaqibtiro arrimaha een, een, bulshada runaantii waxyaabo badan ay ka qabteen een, jowhar sidoo kale waxay kaalin mug leh ay ku leeyihiin een, sare u qaadista arrimaha ganacsiga beeraha waxbarashada caafimaadka iyagoona wax badan ka bedelay een, isla falgi- isla falgalkii arrimahaasi iyo weliba een, bulshada iyadoona marka aan eegno arrimaha ganacsiga tusaalahaan aan soo qaadano een, idaacaddu waxa ay dhiirigelisay een, ganacsada kuwooda yaryar maadaama een, sheekooyin ku saabsan amuurtaasi een, ay ka sameyneysay jowhar iyo deegaanada kale ee ku teedsan oo hadda magaaladu ay kusoo badanayaan dadka ganacsada yaryar een, sameysanaya maadaama een, dhiirigelin ballaaran ay helayaan marka idaacadda ay sii deyso ganacsada dhiirigelin ay heys- ee- ay hesho waxaa jira hay-ada yaryar oo iyagana gacmaha ka qabta een, ganacsadaasi islamarkaana sii dhiirigeliya taasna koleyta waxaa udub dhexaad u ahaa een, radio snai waxaana sidoo kale jirta haddii aan dhanka kale aan eegno wax soo saarkii beeraha si aad ay kaalin ay kaga geystaan een, wax soo saarka beeraha oo waan ognahay wararka iyo barnaamijyada in si gaara ay kaga sameeyaan marka waxqabadkii idaacadda kuleyta waa shantii sano aynu soo dhaafnay halkan kuma soo koobi karo saaxiibyaal waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin hambalyo hambali hambalyo dadaalkiin halkan kasii laba jibaara bulshadiinii weli baahiyihii ay qabaan oo waxaad kusii dadaashaan wararkii iyo barnaamijyadii ay idinka barteen wixii aad kusii kordhin kartaan oo awoodiina ah inaad kusii kordhisaan kuleytaba waa idinka rajeynaya insha allah kuleytaba radio isnaay iyo tiimkeeda markale waxaan leeyahay saaxib yaal hambalyo hambali hambalyo guuleysta sanadkan sanadkiis kalena nabad iyo kheyr iyo baraare aan ku gaarnay insha allah
markaana wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray maamulka iyo shaqaalaha radio isnay asigoo ku bogaadiyey radio isnay muddadii ay jirtay in kaalin muuqata ay kasoo qaadatay horumarinta iyo sar u qaadista tacabka iyo waxsoo saarka beeraha islamarkaana waxa uu sheegay in wasaaradda beeraha ay ku bogaadinayso shaqada ay u hayso bulshada soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa ku nool gobolka shabeellada dhexe hambalyo ayaan leeyahay raadiyo isnaay sanad guuridiisa shanaad ee maanta ku beegan waxaan leeyahay hambalyo maxaa yeele waa raadiga keliya ee arrimaha bulshada iyo baniaadamada ka shaqeeyo dadaal badan ee bulshada u haayo waxaan leeyahay hambalyo sanad guuridiinni haddaad noqon lahaydeen shaqaalihii idaacadda iyo madaxdeeda waxaan leeyahay sanad guuro wacan hambalyo hambalyo sidoo kale raadiyo isnaa raadiyo isnaa wuxuu qeyb libaaxa ku leeyahay horumarinta beeraha wacyigelinta dhiirigelinta bulshada beeraleyda ah aad ayaan ugu mahad celinaa anoo ku hadlaya magaca wasaaradda beeraha ee hirshabeelle waxaan leeyahay doorkiina aad iyo aad ayaan usoo dhaweynina waana mahadsantiin
ugu dambeyn wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo dib u dhiska maamulka hirshabeelle xildhibaan maxamuud xasan bariise ayaa sheegay in raadiyaha isnaay muddadii shanta sano ay jirtay in duur firfircoon ay kasoo qaadatay horumarinta adeegyada bulshada tabinta arrimaha la xiriira bani-aadamnimada iyo ka shaqaynta isku xirka dadka danyarta iyo maamulka bismiillaahi raxmaan raxiim marka horeyse waxaan u hambaleynayaa bahda warbaahinta radio snai dhammaan shaqaalaha iyo maamulka bahda radio snai waxaan ugu hambaleynayaa sanad guurada shanaad ee aas-aaska ee radio snai ee laga aas-aasay magaalada jowhar ee caasimada dowladda hirshabeelle warbaahintii ugu horeysay ee ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo bini-aadamnimada waxaan ku ammaanaynaa radio snai iyo tiimka bahda radio snai yuhdiga wanaagsan ee quruxda badan leh ee ay geliyeen taabagelinta iyo shaqeynta radio snai iyo waxaa kaloo ku ammaanaynaa sida ay uga qeyb qaateen arrimaha bulshada iyo bini-aadamnimada iyo horumarka waxaan leenahay hambalyo radio snai wax badan ayuu kusoo kordhiyey kana qeyb qaatay horumarka iyo maxaa la yidhaahdaa wanaagga dowladnimada iyo bulshadaba waxaan leenahay radio snai iyo bahda tiimka radio snai hambalyo hambalyo hambalyo aad iyo aadaan ugu faraxsannahay in radio snai ka howlgalo magaalada jowhar aan shaqeeyo arrimaha bulshada iyo bini-aadamnimada annagana maxaa la yidhaahdaa waxaan jecelnahay inaan mar walba la shaqeyno taabagelintiisa iyo socodsiintiisa waxaan leenahay radio snai hambalyo waana kaga mahad celinaynaa hoosha wanaagsan ee quruxda badan leh ee har iyo habeen ay usoo jeedaan hambalyo radio snai guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabinayaa dhegeystayaal barnaamijka guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabinayaa dhegeystayaal barnaamijkani gaarka ah oo aan diradda ku saareynay sanad gurada shanaad ee radio snai oo sanada weliba la xusa marka la gaaro shan iyo tobanka bisha may barnaamijkan gaarka ah anigoo abdaxsiis xasan ayaa idinla socodsiinayay intaana mar kale kulmi doona barnaamijkan mid lamid ah sidaasi nabadgelyo